halkani waa shirkii saddexaad london laga odanayo dahan mar walbaana waxaa laga hadlaa waxa markaa taagan oo soomaaliya dhibkeeda iska tirada badatay oo shirarkii kolley hadii lagu qaban jiray caasimadaha adduunka kama duwana waxaa laga hadlaya waxay ahayd laba arrimood oo hadda kolley dowladda lagu saarayo loo arkayo inay muhiim tahay mid waxa weeye arrinta nabadgelyada iyo security-ga hadda ka hor ayaa edib waxaa madaxda qaranka waxay ku shirtay xamar waxaa laisku raacay barnaamij nabadgelyo and security architecture wax la yihahdo dhismaha qaabka nabadda soomaaliya loo ilaalinayo marka ushaasi marka waxay ahayd soona waa isku raacday waxaa halkan loo keenay in lendors gareeyo deeqbixiyaasha caalamkuna hawshaasi ay ku hawlgalaan kaasoo ujeedada weyn l laga laanay ahay in la dhiso ciidan qaran oo dalka difaaci kara ka difaaci kara shabaab iyo waxaa gudaha shidada ka jirta ka difaaci kara cadow dabadeed eeqarankii ciidankii qaranko la arki jiray la yaqaanay ka koobnaa taliyayaal iyo qaybo iyo ururo iyo saldhigyo taas ayaa ugu muhiimsan in la hesho ka haddaan la helina dee soomaalida si ay dowlad u noqon karta nin maba garanaya haddaan ciidan qaran la helin inka laga hadlayana waxay ahayd oo dowlada lagu saaray arrimaha dibridka dalka recovery wax la yidhaahdo soomaaliya mudda dib ku jirtay dhowr laatan kaasmo oo soomaalidu ay dhibanayd oo dagaalka iyo xasaradda ay ku jirtay ayaa adduunka horumar waad og tahay oo isbedel weyn oo ka dhacay marka waad og tahay oo de nabadgelyada iyo horumarka waa iska xiran yihiin haddaan horumar la helin nabadgelya laga helayo haddaan nabadgelya helin horumar laga helayo marka labadooda ayaa isku xiran marka labada arrimood ayaa nabadgelyada lagu saarayay wadamo badan oo ilaa afartan wadan ayaa meesha yimid waxaa yimid ururo caalami ah ha noqoto e u-da midooda yurub ama ha noqoto magaranaysaa african unionka midooda africa cid kasta oo soomaaliya dareyn kartay waa ay meesha waa ay joogto madaxweyne shirku hal maalin buu ahaa wuuna soo gabagabo maxaa soo baxay oo natiijahaayo ku saabsan arrimihii hor yaallay shirka nua laba maalmood shalay waxay ahayd waxaa laga hadlaya arrimaha dadka diyaastarada iyo sidii wadanka ugu laadan lahaayeen sidii ay wax uga badeli lahaayeen contributionka ay kaleeyiin qaybta ka geysan lahaayeen horumarka dalka iyo arrimaha economic recovery wax la yihahdo oo ah dubriska dhaqaalaha dalka ayaa shalay laga hadlay maantana waxaa dibadda la saaray waxaa arrimaha amniga ayaa ugu muhiimsanaa last november shirku ahaa inkastoo maanta shirka officialka ahi maanta uu ahaa oo aada looga soo qayb galay oo la isugu yimid waxa kasoo baxa waxay ahayd ugu muhiimsan waxa weeye wixii soomaalida isku raacday oo ah dib u dhiskii ciidanka qaranka iyo dib u hanashadii arrimaha nabadgelyada dalka in lakan lagu lagu indhoosgareeyo amase laisku raacay in la taageero taasa ugu muhiimsan qodobada soo baxay ee shirkan la xiriira waxay u baahan yihiin meelmarin iyo dhaqangelin rasmiya doorkaas yaa ciyaaraya ma madaxdiina soomaalida mise beesha caalamka yaa awoodda leh arrintaas waa arrinta ay tahay runtii in aada looga baarandabo annagu annagoo soomaalida wada socono oo dowladda goboleedyadii iyo dowladda federaalka wada socona anu nimid horta annaga soomaalidu soomaalida inaanu niman muujinaa muhiim ah markaas la hadlayno beesha caalamka annaga soomaalida waxaanu ku midaysannahay isku raacsannahay aaminsannahay in wadanka wax lagaga bedeli karo inaanu gey noqosho magacaasa kaasaanu dhignaa anaga meesha keena waxa waxa weeye marka beesha caalamka waxaa laga rabaa iyaguna inay aragti mid ah oo keligeed ay yeeshaan oo wadan walbaaba isagu ajendaha gaarka soomaaliya kaleeyahay usan soomaaliya laga sii aayan ay tahay nabadgelyada soomaaliya waa mid qura waa mid loo baahan yahay in laga midoobo ama ha wadamaha ahaadaan ama hilaado caalami ahaadaane marka waxay ahayd soomaalida inay saysan keentay aragti wadankooda dib ugu horan karaan nabadgelyadiisii adduunkuna ku taageero marka waxa weye waxaa u baahana dhaqaalahooda waxaan u baahannahay tacdarkooda waxaan u baahanay aqoontooda waxaan u baahanay xirfadooda waxaan u baahanay qalabkooda marka taasina waxa weye dhanka waxaa laga rabaa beesha caalamka marka waxa weye macnuhu waa hawl wada jir fulinteeda in loo qabto madaxdiini soomaalida iyo dowlad goboleedyadii iyo dowladdii federaalka iyo beesha caalamkaba looga rabo wixii kasoo baxay shirka in loo fuliyo ay u dhaqan galaan sax saas wey ha saas wey annaguna fikirkii baa le dalku dalka igeey annagaa naqaana waxa noo roon annagaa naqaana wadanku si isbedel ku samayn karo marka in artida soomaalida la ogaado iyagana iyagana soomaalida wax isku raacdo warda dawladii dhexe iyo iyo dawladii dawladaha xubnaha dowladda federaalka laftigooda ilaan waxa wadanka xukumaha wax ka dhacayaan dowlad goboleedyadii weeye moogtahay oo iyo dowladda federaalka ahayd iyagoo isku xiran oo hal aragti oo midaysan leh in beesha caalamka loo keeno beesha caalamka arrintaasi ay sidii ay ku taageeri lahayd iibgeli lahayd gooflin lahaa kaga daataan madaxweyne horey shirar baa u jiray soomaalida loo qabto dalka ingiriiska dabcan waa shirkii saddexaad marka laga soo bilaabay ilaa labada kun iyo labiiyo tobankii sida aan filayo saan oo kale dhaqaale aruurin iyo taakulo iyo sidii soomaaliya dowladnimadeeda gacan buuxda loo siin lahaa ku saabsanaa kadibna badanaa wax badan kama suuragelin maxay tahay rajadiina maanta wallahi de anagu taasistooda intaasa ku celinayna waxaan lahayn haddii shirkani uu yamiya kuwii hore wax la tarayaahi waxaa kharash iyo shidahanaysa ku dhinayaan ma jirto laakiin haddii shirkan uu yahay shir ka badan kuwii hore oo wakti mucayana iyo shaqooyin mucayana la qaban doono oo waktigaas yarkaahi wax lagu fulin karo haddii usan ahayn umalayn mayo in kuwii hore ka duwanaanayo marka waxaa muhiim ah khaasha lagu qoray tan ma suudinayso waxaa muhiim ah fulinteedii fulinteedii haddaan xilli iska saarin oo aan loo tafaxaydan oo soomaali oo wada jirtaayo tafaxaydan oo beesha caalamku ay arrintan serious ka noqonin sababto waa daaleen soomaaliya toolaatan sana ayaa daba laga wadaa haba kasoo bixi waaye shidadii waa badatay adduunkii qalidaan baa ka yarata meel walba attentionka iyo iyo iyo iyo dhagahooda inaan haysanaayo wakti badan kama harinin marka laftigoodu way u baahan yihiin nimankan amisom tobanka sana meelo jooga oo ku daalay wadanka yani muddada joogay laftigooda in wadankasa uga bixi lahaayeen oo ciidanka bedela lahaa la abuuro laftigooda waxaa moodaa hadda inay sidii hore ka degdegsan yihiin inay sidii hore ay maaragtay moodo inay yani aada wax uga ogyihiin sidii hore marka waxaan rajeynayna inuu ka duwanaado ilaah idinka insha allah waxaa inta badan laleeyahay midnibay muujiyeen dhinacyadii soomaalida ama ha noqdeen maamulada ama dowladda federaalka jeedinta khudbadeed ee beesha caalamka loo soo bandhigaya arrimaha soomaaliya ma madaxweynaha soomaaliya idinku wada matelay mise dhinacyadiina maamuladana dooraa lahaydeen baa jira maya de madaxweynuhu waa hadlay dabcan isaga de intaan hadlayn inka badan bu hadlayay laakiin dabcan anaga laftigayadu meeshaad dee magalood iska imaanahayn waxbana la weydiinayo inaanu fikrayda jeesano anagoo dee aan iskhilaafsanayn oo soomaali ah inaanu marka aragtayda dhiibano hadallo meeshay ku jirtaa laftigeeda marka dabcan waan hadlaynay fikirkeydana waan jeedinaynay laakiin fikirkeyda wuxuu ahaa anagu soomaali baan nahay mid baan nahay hal cadow baan leenahay hal dhibaatana wada haysataa cid gaar ku noqonaysaa ma jirto cid gaar nabadgelyo gaar weeri kartaa ma jirto meeshii shidaysana waa meeshii kale soomaali baan nahay aanu hore soconno midna wax nala qabta nala qaban karta nala qaba message aan gudbinayna kaasuu ahaa marka ma lahayn message madaxweynuhu iyo kayi ay kala duwanaayeen fikir baan ahayn isku aragti baan ahayn isku xamin baan nahay intaasaan u marnay ugu dambeyn madaxweyne waxan rabaa inaan kuweydiiyo shirkiinii xalay oo dabcan qurba joogta madaxdiina soomaalidu aad kula kulmayseen iyo kan maantaba aad waxaa loogu celcelinayay midnimada iyo inaad hal mawqif leedihiin siyaasiyiintiina soomaalida iyo madaxda maamulada iyo madaxda dowladda federaalkaba misena shirki waa ka wada qayb gasheen iyadoo haddaba aad tilmaamaysay in aad midaysan tihiin
wadankii soomaaliya horta federalismka uhoda waa sharciyad weeye dalka federaal weeye dalkana dowlad dhexe iyo dowladii xubnaha kala duwan federaalka jira mas-uuliyadana waa la wadaagaa xukunkana waa la wadaagaya sababta mas-uuliyad anaga midna haddaan nahay caafimaadkeena waxbarashadeena iyo ciidankeena iyo dowlad federaal miyaa naga taageerta waa maya marka mas-uuliyaddii waan qaadanay oo mas-uuliyad baan na saaran haddaan nahay dowladda federaalka dabcan marka fikirkeeda iyo aragtiyadan waa muhiim marka maaha haddii aan wada soconno inay tahay tafraaro inaan wada soconno waxay muujinaysaa midnimoodii adduunka u muujinaysaa laakiin haddii madaxweyne kaligi bado dabcan shakiga ay imaanaya waxaa la ohan karaa laguga taageersana dowladaha federaal taskir kale qabraan waxaasaa meesha iman kale tuul maxaa keenaya soomaali baan nahay madaxweynihiina hogaaminayo dowladihii xubnaha kala dowlada federaalkana waa la socdaan arsigay waa dhiilanaynaa adduunkuna waana arkayaa saasaana ku hormarina